إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid noqon doonaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada muqdisho ku dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kaasoo ay ka qaateen qorigii uu watay faahfaahin ayaa kasoo baxaysa dab ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xarun ganacsi oo ay dad soomaali ah leeyihiin oo ku taala wadanka koonfur africa ayaa lagu soo waramayaa in la boobay munaasabad maamuus oo ahayd arday ka qalin jibinaysay dugsiga sare ee ibnu cabaas ayaa ka dhacday xarunta iskuulka oo ku taala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed ayaa ka aragti dhiibtay weerarkii ay doraad ku hoobteen ciidamada dowladda federaalka ee ka dhacay xerada turkiga ee magaalada muqdisho intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka iminkana u diyaar garooba iyagoo dhammaystiran ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada muqdisho ku dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kaasoo ay ka qaateen qorigii uu watay ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada muqdisho waxay shalay ka fuliyeen howlgallo lagu beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka askari ka tirsanaa minishiibiyada dowladda federaalka ayay rag hubaysan ku toogteen xaafadda sebiano ee degmada hodan waxaana laga furtay qorigii uu ku hubaysnaa isla degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaa lagu dilay xasan maxamed yuusuf oo ahaa askari dharcad ah oo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka magaalada muqdisho ayaa waxaa joogta ka ah weerarada ka dhanka ah dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye faahfaahin ayaa kasoo baxaysa dab ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maxamed cali ayaa faahfaahinaya dabkan oo ahaa mid xoogan islamarkaana geystay khasaare hantiyeed ayna ku dhaawacmeen saddex ruux ayaa waxa uu ka kacay isgoyska balaagsi ee magaalada muqdisho dabka ayaa baabi'iyey ilaa afar goobood oo ahaa xarumo ganacsi kuwaasoo ku yiilay isgoyska balaagsi ee magaalada muqdisho haweeney ka mid ah milkiilayaasha xarumahaas ganacsi oo warbaahinta la hadashay ayaa ka warbixisay khasaaraha uu dabku geystay ilma agoonaa laga biili jiray haddii ay ku dhistaan ma haystaan waxba ma haystaan dhiikariya sonkoray qabtaa gabadha uweyna waa gabadha meesha taagan hadda ilaahay subxaana wa tacaala isagaan caawinkan sugaynaa xoolahaan ku shaqaynaya xooladaynay ahaayeen waxaygii waxaa dhoos dukumiintiga gubtay ahaayeen ma fahante ilaahayaa awoodda iska leh dukumiintiyada gubta waxaa weeye lix iyo toban dukumiinti oo afar tahay labalabo labaatan dukumiintiyaa iga gubatay khasnadii waa taasee soo orag wax ku jira ma laha maantana dhul aad tagtid oo maxay ahata aad dhihi kartid maxay ahata anaa iskale ma laha dukumiinti waa aad ogtaha dhul waxaa lagu kala yeeshaa dukumiinti midkaa deganta ahi aa lagugu soo weerarayaa aniga haddaan joogi lahay khasnada dukumiintigu ku jiro iyo lacagta waan la bixi lahay maba aanan jooginba markii aan tegay intaan soo cararayana waxaan u imid meeshii oo ekeb eber eber oo wax yaalla aan la arkin wixii islaam oo gacan noo geysa kale ah noo geysteen sidoo kale qaar ka mida dadka iskale xarumaha gubtay ayaa ka warramay khasaaraha soo gaaray horta markaa la fiiriyo khaasatan meeshaanta taaganahay holac saaidu ka baxay markaan arkana waxaa la yidhi si la sheegaayey waxay ka kacay booyadda ladhahay laakiin aniga bateriyada hur ayaan aragnay oo saameyn guryaha dhan isla qabtay afartan gurya hadda arkaysiin dad dan yara oo agoomana oo guryaha hadda maanta gubtay oo xoolahood baaba'ay oo u badnaayeen maanta khasaarada oo siiba dukumentiyo badan oo guryaha ah meesha ku baaba'ay shay maanta dhar iska bedelaan xataa ma haystaa ilmuhu bannaankay taagiin khasaaro waxaan arkay saddex dhaawaca oo laba saalintahay qofaa u darnaa garaabtu ahaa waxaa iga sii dar hantidan badan oo aan arkaya shidaal u badan yahay oo wuxuu u badan yahay dukumentiyada hadda maanta gabadhu meel u raaca hadda booskeeda maanta ma taqaan waayo dhulkii xoolihii ku raadsan lahayd ayaa ka gubtay hadda sidaa u jeeda aniga gacmeyga ani dhan waa madoowaay waxa waaye waxaanu madoowayna waxay ahayd maamo soomaaliyeed oo meeshaas wax dukumiinti ugu jira u raadinayey ilaahay dowid maayna dukumiintigii markaa sanduuqii u soo baxshay oo dukumiintii sanduuqii la jibiyey haddii dukumiintiyaasha la fiiriyey waxay noqdeen budo waayo sababtaa debkiyaa gubay alxamdulilah iyadana ilaahay bay ku aqoonsatay ilaahay yaa shalaysiyey maantana ilaahay baa ka cishta alxamdulilah laba maalmood ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale dab xoogan uu kaga kacay suuqa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaasoo uu ka dhashay khasaare hantiyeedoo xoogan xarun ganacsi oo ay dad soomaali ah leeyihiin oo ku taala waddanka koonfur afrika ayaa lagu soo waramayaa in la boobay mahad cubeyd ayaa ka waramaya xarun weyn oo ganacsi oo ay leeyihiin dad soomaali ah ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay boob u geystay kooxo burcad koonfur afrikaan ah xaruntan ganacsi oo ku taalla magaalada johannesburg oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ku kordheen beegsiga soomaalida ayaan waxba looga tegin sawirro laga soo qaaday goobta ayaa waxaa laga dheehanayaa iyadoo rag iyo dumar u dhashay waddankaas ay farqaha ka buuxsanayaan iyagoo faraxsan alaabaha iyo lacagaha halka qaar kalena ay dhabarka ku qaadayaan agabyada waaweyn qaar ka mid ah ganacsatada ayaa cabasho la xiriirta boobka loo geystay u diray dowladda koonfur afrika balse jawaabka ma aanay helin waxaana aada u sii kordhay walwalka soomaalida cabdirasaaq maxamed axmed waxa uu ka mid yahay ganacsatada soomaalida ee koonfur afrika ee cabashada ka ah boobka waxaana uu xusay in la qaatay dhammaan wixii uu iibsan jiray kadib markii lasoo weeraray halka ay xarunta ganacsi ku taallay waxaa u badan dadka madowga ah oo aaminsan in dadka ajaanibta ah ay halis ku yihiin dhaqaalahooda taasoo keenaysa inay boobaan ama dilaan ganacsatada soomaalida ah ganacsatadu waxay bilaabeen inay ka qaxaan deegaanadaas waana kan midkood oo saxaafadda la hadlay ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee degan tuulada la dhaho suweeta magaalada johannesburg dhowrkan beriba waxaana haysatay cabsi dadka madowgaahi ayna leeyihiin waa idin boobaynaa yaan idin boobaynaa ay leeyihiin oo ah maalinta la dhaho youth day oo maalin ay fasaxaho waxaa weye shaqooyinkai waxaas ay ka nasanayaan ah marka sidaas awgeed waan cabsannay waan iska soo rarannay ganacsigii intiisa badneed ilaa shalay ilaa xalay maantay dukaamada intoodii badneed waa la soo raray ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in dhibaatadu intaas ay nooga ekaato oo wax dhibahoo kale uusanna soo gaarin meeshaasaa alaabtii intii badneed hadda aan isugu keennay sanadkan labada kun kow iyo labaatanka waxaa dalkaas lagu dilay dad soomaali ah oo ay tiradoodu gaarayso toban ruux iyadoo dhibaatooyinka ugu badan ay dhaceen abriil iyo may dalka koonfur afrika ayaa ka mid ah waddamada lagu dilo soomaalida dadka soomaaliyeed ayaa waxaa dhaqaalihii waddankooda iyo ilihiiba la wareegay shisheeye iyadoo intoodii maciin biday waddamadaasna ay la kulmayaan gumaad iyo dhac munaasabad maamuus oo ahayd arday ka qalinjebisay dugsiga sare ee ibnu cabbaas ayaa ka dhacday xarunta iskuulka oo ku taala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka warbixin ku saabsan munaasabadaasi waxaa soo jeedinaya abuubakar ibraahim geedi تخرجنا تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا الذرى العليا ويبلغنا مرامينا تخرجنا تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا الذرى العليا ويبلغنا مرامينا magaalada saako ee gobolka jubbada dhexe ee koonfurta soomaaliya waxaa dhowaan ka dhacday munaasabad ballaaran oo ay ku qalinjebinayeen arday wax ka baranaysay iskuulka hoose dhexe iyo sare ee ibnu cabbaas munaasabadda oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay culimmo waxgarad waalidiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ugu horreeyay waaliga jubbooyinka a-sheekh moxamed abu cabdallah intii ay socotay xafladda waxaa goobta laga jeediyey kelimaad bogaadin ah oo ku socda bahda waxbarashada iyadoona si gaar ah loo bidhaamiyey dowrka hagarla-aanta ah ee uu macadka ibnu cabbaas ka ciyaarayo soo saaridda arday waxtar u leh bulshada muslimka ah ugu horreyn waxaa munaasabadda lagu dahfuray aayadaha qur-aanka kariimka qowlka allah ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay maamulaha machadka ibnu cabbaas wuxuuna soo bandhigay qaybo ka mida macluumaad ku saabsan iskuulka iskuulka ibnu cabbaas fasal oo dugsiga sare ayaa ka qalinjibisay fasalkaas inaan sagootinno gabdhihii wiilalba leh ayaan hortaannu idinku yeernay waxaa kale munaasabada ay tahay sanad daraasiga oo cusub inaannu bilaabanayno ayaa calaamad u tahay marka waxaan idin sheegayaa iskuulka kan waxaa la asaasay kun afar boqol iyo soddonkii waxaana ka soo qalinjibisay afar dafcadood oo meeshay ku qoran tahay oo dugsi sare ah iyo hal qiib oo dibloom ah waxaa dhanka kale bandhig aqooneed cajiiba sameeyey qaar ka mida ardayda ibnu cabbaas اسمحوا لي أن نلقي على مسامعكم موضوعا حول مكانة العلم والعلماء أيها الحفل الكرام أولا اتقوا الله تعالى وتعلموا من العلم ما تعرفون به ربكم ويستقيم به دينكم وتستنير به قلوبكم وتصلح به دنياكم وآخرتكم لأن العلم نور تزول به الشبهات وتستقيم به الأعمال فإن العمل بلا علم ضلال ووبال فارفعوا أيديكم عن إخواننا المسلمين في فلسطين يا أيها الصم الذين ملأوا آذانهم خطبا وطينا نحن لا نذبح أطفالا ولا نسرق آثارا قديما سيعود الحق إلى أهله وستندمون على فعلتكم الشنيعة فارفعوا أيديكم عن أمتنا المسلمة في فلسطين dadkii goobta ka hadlay waxaa sidoo kale ka mida ugaasbiyaya oo ka mida waxgaradka soomaaliyeed waxaan u mahadinaynaa ma- maamulka ama macalimiinta ee madarasan ibnu cabbaas iyaguna wakhti iyo juhdi badan ku bixiyey marar badanna noo yeeray xafladastan oo kale ikhtaam ah aanu ka soo qayb gallay haddana waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin jiilka aad soo saaraysaan waxyaabaha dadka la barayaan in culumtii sharciga taana waa ku mahadsantihiin waalidiintii ilmahan dhalay iyagana wakhti ku bixiyey iyagana waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin sheekh moxamed abu cabdallah waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbooyinka oo isna ka hadlay munaasabadda ayaa ku dheeraaday muhiimadda waxbarashada ubadka waxaan kaloo u mahadnaqayaa ardayda wax ka barata madarasada ibnu cabbaas qaybtooda dugsiga hoose dhexe iyo qaybta dugsiga saraba dhammaan markaa ardaydii muddadaas oo dhan u sabraysay ee waxbarashada maantayna gaaray heer dugsigii sare ay ka baxeen haddana u diyaara waxbarasho caaliya ama jaamacada ama macaahid sarsare waxaan leeyahay hanii'an lakum waad guulaysateen waadna sabarteen meel fiicanna waad gaarteen waxaan kaloo u mahadnaqayaa waalidiinta iyo guddiga madarasada ibnu cabbaas oo ayaguna juhdi iyo dadaal dheeraada sameeyey ardadoodana waxbarashada kula tabantaabiyey intaasna la daba joogay inay wax bartaan waalidkaasna waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo dadaalka aad ku dadaasheen ilmihiinna inay wax bartaan intaan soo haleelinna waxaan leeyahay ku dadaala ilmihiinna inay wax idiin bartaan dugsiga sare ee hadda ibnu cabbaas ee ardadu ay ka qalinjebisay waxaa la odhan karaa waa madarasada ugu tayada badan wilaayada jubbooyinka madaarista ka furan waa madarasada ugu tayada badan mar qiimayn la sameeyey sharaftaasna waxay u soo laabanaysaa maamulka iyo macallimiinta madarasada ibnu cabbaas inaad ka faa'iidaysataan fursaddaas qaaliga ugu dambayn maamulaha machadka ibnu cabbaas ayaa ku dhawaaqay magacyada ardaydii galay kaalmaha hore ee imtixaanka iyadoona la guddoonsiiyey abaalmarino qaali ah oo ay ka mid yihiin dahab iyo lacag dollar ah oo lagu dhiiragelinayay ardayda waxaanu lagu hormarayaa dahabka iyo doolarka waxaanu noo qiiminaya ardayda kala siinaya waaliga jazaahu llahu khayran shahaadooyinna way leeyihiin kuwa khariijiinta ah gabdhaha qalanjibiyey oo dahabka qaadanayo waxaa kaalinta koowaad galay umayma cayduruus yuunis ibraahiim jazaaka illaahu khayran ilaahay ha ku barakeeyo umayma waxay heshay dahab oo gaarayo lix garaam iyo shahaadadeeda oo dugsiga sare ah wata shahaadada maa shaa allah waxaa ku xiga kaalinta maxamed nuur cali abshirow wuxuu leeyahay maxamed nuur waawiile laba boqol oo doolar io shahaadadiisa soo dhowo maxamed nuur waxaa ku xiga gabadha la yidhaahdo farxiyo abubakar cabdilatiif waxay heshay farxiyo afar garaam oo dahab ah iyo shahaadadeeda oo sanawiga ah ayay iyadana mahadinaysaa maxadka ibnu cabbaas ayaa ka mid ah madaarista ugu wakhtiga dheer ee ka furan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya waxaana la aasaasay sannadii kun afar boqol iyo soddonkii hijriyada iyadoona tan iyo xilligaas ay ka qalin fuleen afar dufcadood oo dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare من المعارف والهدى في كل عام عندهم امل جديد وتفاءلوا بالخير في مستقبل يعلو بامتنا كماضينا المجيد halka warkan aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed ayaa ka aragti dhiibtay weerarkii ay doraad ku hoobteen ciidamada dowladda federaalka ee ka dhacay xerada turkiga ee magaalada muqdisho sida warkani uu ku faahfaahinayo zakariya cumar iyagoo la hadlayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dadweynahan oo ku kala sugan dalka iyo dibaddiisa ayaa waxa ay ka aragti dhiibteen weerarkii nafurnimada ahaa ee talaadadii ka dhacay warshadii hore ee nacnaca oo hadda ah xerada turkida ee tababarada ku siiyaan ciidamada loo yaqaano gorgor ee ka tirsan dowladda federaalka halkaas oo uu ka dhacay weerar nafurnimo ah oo galaaftay nolosha afartameeye ka mid ah ciidamada loo yaqaano gorgor halka sidoo kalena ay dhaawacyo halis ah ka soo gaareen lixdameeyo kale ayaa waxaa weerarkaasi aragtidooda ka soo dhiibtay qaar ka mid ah dhegaystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dhegaystayaashan oo la soo xidhiiray warbaahinta islaamiga ah alfurqaan islamarkaana aragtidooda cabbiraya walaal haddaan ka dhiibto fikirkayga ee ciidanka shalay lagu weeraray xeradooda runtii walaalow ciidankaa la qarxiyey waa ciidan u shaqeeyo turkiga u shaqeeyo weeyaan turkiga u shaqeeyaan walaal danaha turkiga ayay u wadaan turkiga wuxuu doonaya ayay u sameeyaan ma ahan ciidan soomaaliyeed ma ahan waxaan leeyahay mujaahidiintu ha wadeen howlgalka ay wadaan waxaa aada iyo aada ugu faraxsanahay camaliyadii ka dhacday magaalada muqdisho cadowga allah ay ku kalaysan yihiin allahu akbar allahu akbar allahu akbar awalan magacaygu waa acmaar cabdulaahi cabdiraxmaan oo jooga magaalada muqdisho haddii aan fikirkayga ka dhiibto camaliyadii shalay najaxday ee ka dhacday xerada weyn ay ku leeyihiin murtadiinta gorgor ee uu tababarayay turkiga horta waxaan leenahay waa camaliyad allah barakeeyey najaxday geesigii fuliyey allaha ka aqbalo camalkiisa allaha ugu dhigo ikhlaas ma ahan markii ugu horreysay oo weerar noocan oo kale ah ay la kulmaan ciidamada loo yaqaano gorgor balse waxaa la xusuustaa weerarkii weynaa ee dhowaan ka dhacay deegaanka warciise ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo looga dilay in ka badan labaatan askari sidoo kalena looga dhaawacay tiro intaas ka badan warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa aniga intaa